munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay maadooyinka caafimaadka iyo kumbiyuutarka islamarkaana ka aflaxay iskuulka alcimre ayaa lagu qabtay magaalada guriceel waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka iskuulka waalidiin macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay ee marti sharaf kale cali cabdi maxamed maamulaha laanta afraad ee iskuulka alcimre ayaa ardayda kula dardaarmay in wixii la baray ay sii gudbiyaan asxaabta waxaan leenahay cilmigaa barateen halkaas kasii wada yaan lala fadhiisanin in lasii hormariyo asaga in lasii tayeysiiyo in cilmiga aada baratay sii gudbidid qayb ka mida waxaa waa ayadabo waa cilmi naafica waxyaabaha lagu duceystay kamid ta marka cilmiga in la gudbiyo waa idinku bogaadinayaa xaflado badan waa u joognaa arday halkan ka qalinjabinaysa waxaana sharaf nooa dadkii aan meeshan ka qalinjabiyey maanta inay yihiin barayaal qaar ka mida xubnaha ka qayb galay munaasabada ayaa bogaadiyay ardayda qalinjabisay
macahadka alcimra oo intaan oodada iyo intoo kaloo ka horreysayba ay ka qalin jabiyeen wuxuu mudayahay ammaan si gaarana haddii aan waalidiinta nahay waxay u taabanaysaa qalbiyadanada ama farxadanada ayuu qayb ka yahay
waxaa lagaga baahan yahay maadaama isa jiro waad qalin jabisee kaala shadaan soo doono qof ku dhehaysa inaad dadaalkaada iyo kartidaada iyo qofnimadaada u xukaysa
man laa yashkuri innaas laa yashkuri illah soo ma dhabaantii macalin daahir iyo macalin shaafici iyo istaadiinta kaleeto ee joogta oo macalin deeq u horeeyo macalimiinta kaleeto meesha joogta dhabaantii degmada dadaal badan bay ku bixiyeen waxaan is leeyahay dadkana waxa waaye inta badan inta inta mahadnaqda ayaa inta badan yar waxaan rajaynayaa insha allahu tacala in loo mahad celin doono
yacni sanad kasta gudihiisna yani degmadu waxay soo saartaa arday kala duwan oo caafimaadkii iyo waxyaabaha maaragtay u diyaarsan bay degmadu soo saartaa haddaa aragto arday meel barnaamij iska diiwaan gelinaya markuu bil jooga laba bil jooga iska tegaya ardaygaas commitmentigaa ka maqan waa furaha yani waxyaalaha aqoonta aan raadinina waay haddaada intaas aqoonin jaamacad dhigo ardayda ka qalinjibisay iskuulka alcimri qaybtiisa guriceel ayaa dufcaddii shanaad ee ka qalinjibisay tan iyo markii la daafuray